halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o a somali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti habeen ay axad soo galayso siddeed iyo tobanka bisha januari ee sannadka labada kun iyo labaatanka idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah qarac duleedka magaalada muqdisho lagula eegtay kolonyo gudbinayey amaba gelbinayaan idhaahda shaqaalaha turkida ee ka shaqeeya dhismaha waddada muqdisho afgooye iyadoo afar soomaaliya ay ku dhinteen halka dowladda turkiguna ay sheegtay in lix turkiya ay ku dhaawacmeen qaraxaasi waxaad kalooad maqli doontaan xulka kubadda koleyga soomaaliya oo ka haray tartanka socday magaalada nairobi kadib markii ciyaartii u dambeysay galabta uu xulka tanzaniya ka adkaaday
saddex ciyarood waana laga adkaaday balse dhallinyartu waxa ay soo bandhigeen runtii ciyaaro aad iyo aad runtii u wanaagsan laakiin gool iyo goodaro labadaba waa u imaanay
barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
maraykanka ayaa muddo laba bilood ah go'aan uga gaari doona heerka joogitaanka afrika gaar ahaan gobolka saaxil sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan militariga maraykanka washington ayaa ciidamo gaar ah oo gaaraya toddoba kun oo askari oo isbadbedela ka jooga afrika kuwaas oo howlgallo ka dhan ah argagixisada gobolka ku sugan kala sameeya dalalka ay joogaan gaar ahaan soomaaliya ma jiro waqti rasmi ah ayuu yidhi madaxa ciidamada wadajirka ah ee genaraal mak milly oo wariyaasha la hadlay milly ayaa dib ugu laabanayay washington kadib markii uu kasoo qayb galay shir ka dhacay paris oo uu la yeeshay dhigiisa genaraal francois lecontre waxa uu sheegay in arrintaasi looga hadli doono heer wasaaradeed oo go-aana laga gaari doono bil ama laba ama lix toddobaad gudahood iyadoo milly uu sheegay isniintii in maraykanku uu yareynayo joogitaanka ciidanka ee afrika ayaa dhanka kale madaxweynaha faransiiska emmanuel macron waxa uu shir la yeeshay madaxda dalalka burkina faso jad niger iyo mali iyo weliba mauritania si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee gobolka saaxil faransiiska ayaa ciidamo gaaraya afar kun iyo shan boqol geeyey gobolka kuwaas oo qeyb ka ah howlgalka lagula dagaalayo kooxaha argagixisada
goobihii fulkaanuhu ka qarxay maalmo ka hor dalka filibiin ayaa weli uu ka socdaa qiiqiyo weliba dambase daruura noqday maanta oo sabtiya inkastoo xaaladdu sida la sheegay ay degan tahay maxadka lagu barto culumta fulkaanaha iyo weliba sayniska la xidhiidha dhulgariirka ee waddankaasi filibiin ayaa sheegay in goobaha fulkaanuhu ka qarxay ee loo yaqaano mount tal la filaya in halis kale oo ka qarxa fulkaana halkaasi ay ku soo fool leedahay maalmaha soo socda ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta waddankaasi waxa ay bixinayaan digniinta derajada afraad iyadooo marka digniintan la gaadhsiiyo derajada shanaadna ay ka dhigan tahay in qaraxa fulkaanuhu soo dhow yahay fulkaanahan oo dherarkiisa uu gaadhayo saddex boqol iyo koob iyo toban mitir oo dhinaca joogga ah ayaa u muuqda in uu yahay mid aada u xoogan mount taal ayaa ka mid ah goobaha warshadaha aadka u soo koraya waxaanay boqol iyo sagaal kilomitir u jirtaa caasimadda dalkaasi filibiin ee manila
duufaano xoogan ayaa sabtidii maanta ku dhuftay qaybo ka mid ah xeebaha bari ee dalka austraaliya taasoo yaraysay dabka halista ahaa ee halakeeya gobolka inkasta oo uu biyo ku shubay dabkaasi bilooyinka ka ololayay keymaha bari ee austraaliya haddana duufaanta ayaa sababtay inay xirmaan waddooyin sidoo kalena dhalisay fatahaado halis ah rababka iyo dabaysha qabow ayaanan ku filnaan dabka austraaliya waxaana hadda sida ay dowladda sheegtay ay shaqaalaha dabdamiska la dagaalamayaan ku dhowaad boqol dab oo ka ololaya gobollo ku yaala xeebaha bari ee austraaliya tan iyo bishii sebtembar ee sanadka tegay dabka ayaa dilay dad gaaraya sagaal iyo labaatan qof halka uu baabi'iyey guryo gaaraya laba kun iyo shan boqol gobolada victoria new south wales iyo queensland oo ah saddexda gobol ee uu sida ba-an u waxyeeleeyay dabka ayaa hadda la tacaalaya rabab mihigaan ah iyo dabaylo xoogan waddooyinka waaweyn ee queensland ayaa maanta xidhan rababka aawadi maamulka gobolkaas ayaa sheegay in roobkan uu yahay mid ka mid ah kuwii ugu xooganaa ee gobolka ku dhifta
dowladda ruushka ayaa si xawliya u fidinaysa heshiisyada dhinaca militari amaba ciidamada ee ay la gelayaan waddamada dunida wasiir ku-xigeenka difaaca ee waddankaasi ruushka alexander fomin ayaa u sheegay wargeys arrimaha militariga ka faallooda oo ka soo baxa dalka ruushka in xukuumadda moscow ay heshiis militari la seexatay sagaal iyo soddon waddan oo dunida ah shantii sannadood ee u dambeeyey waddamada ay heshiiska la galeen amaba ruushku la galay ayaa badankoodu ay ku yaalaan koonfurta qaaradda eeshiya isballaarintan militari ee ruushka ayaa tibaaxaysa amaba tibaax ka bixinaysa inuu jabay heshiiskii u dhexeeyey ruushka iyo weliba nato
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a washington aan ku bilowna ee qarax baabuur ayaa maanta duleedka magaalada muqdisho lagula beegsaday kolonyo waday shaqaalaha turkiga ee ka shaqeeya wadada muqdisho iyo afgooye isku xirta ugu yaraan afar qof oo soomaali ah ayaa ku dhintay in ka badan labaatan kale oo ay ku jireen lix u dhalatay dalka turkigana waa ay ku dhaawacmeen dowladda turkiga ayaa sheegtay in lixda qof ee turkishka ah ee dhaawacmay ay ku jiraan laba dhaawacyadooda uu aad halis u yahay kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi haddaba jamaal axmed cismaan ayaa khadka telefoonka goordhowd ku waraystay ismaaciil mukhtaar oranjo oo ah afhayeenka dowladda federaalk ah ee soomaaliya abaara labiiyo tobankii duhurnimo saacadda geeska africa ayaa waxaa qarax naftihalignimo ah lala beegsaday kolonyo ciidamada dowladda soomaaliya ka tirsan oo galbinayey shaqaalaha dowladda turkiga ee howlaha dhismaha ka wada wadada dheer ee xiriirisay muqdisho iyo afgooye alla mahadii qaraxa siduu u weynaa oo ay ugu soo talagaleen xagjirka al-shabaab iyo khasaaruhu aada u kala duwan yahay waana waana wax alla looga mahadiyo inay dhagar iyo iyo foolxumo ay rabeen in halkaa ka dhacdo oo dadka waddada marayay iyo ciidamadaba inay laayaan hase yeeshee ma aysan dhicin dabcan hadda weerarkaas isqarxinta ah ayaa dhacay oo ka dhacay meel boodboodka la yidhaahdo oo u dhow controolka baar ismaaciil ee degmada afgooye xaaladdu hadda way degan tahay socodkii iyo howlihii caadiga sida caadiga ahda ayay kusoo laabteen waxaana rajeynayaa in shaqada ay halkaas kasii socoto ayna u haski doonin iskudayga iyo weerarada fulinimada ah ee kooxaha cadowga ay kusoo qaadayaan shaqada halkaa ka socoto ismaaciil bal waxaad sharaxaad inaga siisaa qaraxaasi bartilmaameedkiisu muxuu ahaa khasaare intee leegse ayuu dhaliyey waa mahadsan tahay dabcan al-shabaab waxay sheegeen oo ay horena u sheegteen inay bartilmaameedsanayaan shaqada dhe shaqada quruxda badan iyo dhismaha waddadaas bartilmaameedkooduna waxay hayeen inay beegsadaan hawshaas sidii ay u carqabeyn lahaayeen wax hadda oo shaqaalihii turkida ee halkaas shaqada ka waday oo dhimashaa oo soo gaartay ma jirto sidoo kale ciidamadii boliiska ee halkaas ilaalinayay ayaguna wax dhimashaa oo soo gaareen ma jiro ujeedkooduna waxay ahaayeen inay halkaa dadku xasuuqaan laakiin alla subxaana watacaala ma ma ma ma sababin wax in muxuu ahaa dhimashaha ay qaraxas maanta al-shabaab ay kasoo hoyaan waana targetkuna wuxuu ahaa inay shaqadaas ay dhabar jiliyaan oo carqaladeeyaan waxaa dowladda soomaaliya ay mahadcelin ballaaran usoo jeedinaysaa walaalaha turkiga iyo dowladooda oo dhowaan madaxweynahooda uu ballan qaaday in isku dayada iyo cabsigelinta al-shabaab ay rabaan inay ku sameeyaan shaqadaas aanay haki doonin qarax walba iyo weerar walba lagu soo qaadana shaqadaas taageerada ay siinayaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladoodaba ay sii socon doonto waxaa nasoo gaaraya warar sheegaya in askar dowladda ka tirsan saraakiil ku jiraan ay ku dhaawacmeen sidoo kale shaqaalaha turkishku ay dhaawacmeen arrinta maxaad inooga sheegi kartaa inaal waxaa meesha ku dhaawacmay lix ka mida shaqaalaha turkida ah ee howlaha ka waday halkaas oo hadda cusbitaalka erdogan ee magaalada muqdisho lagu daydayo sidoo kale ilaa toddoba askari oo ciidanka boliis ka tirsan ayaa dhaawacmay oo ilaalo u ahaa sido waxaa intaas dheer laba qof oo kale oo shacab ah oo iyaduna waddada marayay oo dhaawaca uu soo gaaray waana hadda xaaladdu way way fiican tahay oo xaaladooda waa lala tacaalayaa wax hadda oo sidaas u culus oo dhibaato ah ama lala walwalana ma jiraan hadda waddadu waa sidee oo qarax uu ka dhacay sidee bay markaa wixii durka ka dambeeyey xaaladdu ay ahayd muddo yar oo daqiiqado ah oo inta hawshaas gurmadka ay socoto ayaa ha ka diimid laakiin hadda shaqadii iyo socodkii muqdisho afgooyi sidiisa ayuu kusoo noqday waxaase isweydiin mudan in dhaqdhaqaaqayaasha al-shabaab oo mar walba raba inay carqaladeeyaan horumarka iyo quruxda magaaladan ay doonayso inay gaarto in ayagoo aan wax madaadi iyo iyo iyo iyo iyo aan wax qarannimo iyo dowladnimo iyo horumar baan shacabka uhaynin haddana ay mar walba isku dayayaan inay baqdin geliyaan waxaan ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed inay gacan siiyaan laamaha amniga iyo ciidamada dowladda islamarkaana wax walba oo dhaqdhaqaaqa ay ka shakiyaan ay la soo wadaagaan saacad walbana heli karaan nambarada fudud ee booliiska oo laga soo wici karo islamarkaana loo gudbi karo wax walba oo khatar ah oo amniga khatar ku ah si looga hortago kaasina waxa uu ahaa afhayeenka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ismaaciil mukhtaar oranjo oo khadka telefoonka ugu warramayey jamaal axmed cismaan
dhinaca kalena islaamo wararka magaalada muqdishoeenu ku jirnaaya baanka adduunka ayaa dowladda soomaaliya ka taageeraya mashaariic lagu horumarinayo magaalooyinka muqdisho baydhaba kismaayo iyo garoowe guddoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku kala seexday heshiisa mashaariicda lagu horumarinayo magaalada muqdisho warbixintan waxaa soo diray waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle lacagtan oo dhan boqol toban iyo laba milyan ayaa loogu talagala horumarinta afar magaalo oo kale ah muqdisho baydhabo kismaayo iyo garawe waxaana lacagta bixinaya bangiga adduunka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa heshiiska dhankiisa la seexday wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle shir jaraa-id oo ay wada qabteen gudoomiyaha gobolka iyo wasiirka maaliyadda ayay si kooban kaga hadleen lacagahan iyo qorshaha horumarineed ee loogu talagalay inaan halkan ku saxeixnay mashruuc aada iyo aada u qiimo badan oo baanka adduunka ka yimi oo ilaa boqol iyo labayo toban milyan ah oo loogu tala galay magaalooyinka waaweyn ee dalka in wax lagaga qabto waxaa lagu sii bilaabayaa magaalada tan muqdisho magaaladeena magaala madaxdeenna magaalada kismaayo baydhaba iyo iyo iyo garowe afartaas ayaa lagu bilaabayaa kuwa kalena way ka xigi doonaan marka maanta halkan waxaa farxad noo ah inaan guddoomiyaha gobolka ahna duuqa magaalada muqdisho aan ku kala seexano qaybtiisii halkan muqdisho qaybaha kalena iyagana dhowaan aan saxiixi doono waxaa lagu tala galay waxa weeyaan marka afartaasi ay ku bilaabaan oo loogu sameynayo waddooyinka iyo meelaha biyaha siwajka waxaa la yidhaahdo iyo drainageka meelaha wasakdu marto lagu hagaajiyo iyo bridgeska lagu tallaabo waddooyinka yaryar magaalada hore loogu marinaya magaalooyinka hore loogu marinaya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa sheegay in lacagahan ay ku bixin doonaan horumarinta magaalada caasimadda ee muqdisho sida dhisidda laamiyada jidcadayaasha bulaacadaha iyo horumarinta adeegyo kale oo magaaladani u baahan tahay waxaa sharaf noo ah maantii inaan wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiirka howlaha guud iyo anigoo ka socdaa maamulka gobolka banaadirba inaan wada saxiixano heshiis ku saabsan horumarinta magaalooyinka waaweyn sida magaalada muqdisho magaalada kismaayo magaalada baydhabo iyo magaalada garowe waxaa xigi doonaa sida wasiirku uu sheegay horumaro kale ama mashaariic kale oo ayagana maamulada jowhar iyo dhuusamareeb laga hergelin doono waxaan rajayneynaa magaalooyinkeena marka mashruucyadaanu ay ay dhaqan galaan magaalooyinkeenu inay isbeddel fiican la imaan doonaan oo sida hadda u yaalin si ka duwan ay mantaqa noqon doonaan biidn illah lagu dhisaayo magaalooyinka lagu dhisaayo waddooyinka iyo suwejka iyo meelaha kale oo jid xaafadeedka ah ayaa lagu dhisi doonaa oo interlogya waxyaaba noocaas ayaa lagu saari doonaa sidoo sidoo kale kaabadaha ama buuntooyinka meelaha yani laysaga gudbo magaalada ayaa ka mid ah runtii mashaariicdaas guddoomiyaha gobolka ayaa ii sheegay in gobol ahaan ay ka soo gaari doonto lacag u dhexayso shan iyo labaatan ilaa siddeed iyo labaatan milyan oo dollar lacagtan horumarineed ee loogu talagalay afarta magaalo dhaqaalaha ugu badan ee ku shaqaysa dowladda dhexe soomaaliya wuxuu kaga soo xaroodaa ilaha dhaqaalee gobolkan sida dekeda weyn ee magaalada muqdisho garoonka aadan cabdulle cusmaan iyo canshuurta laga qaado suuqyada iyo gaadiidka magaalada cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddaba saxeexaasi kadib ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa soo saaray amar lagu hakiyey mashruuca horumarinta magaalooyinka amarkaas ayaa lagu sheegay in dib u eegis lagu samayn doono mashruucaasi iyadoo laga qeybgeli doono maamulada aan idhaahda dhammaan maamul goboleedyada welina dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo idinka imanaysa xarunta v o a washington
habeen wanaagsan dhegeystayaal xulka kubadda kolayga soomaaliya ayaa maanta ka haray tartanka ciyaaraha zoonka shanaad ee loogu soo baxayey ciyaaraha kubadda kolayga ee qaaradda afrika kuwaas oo hadda ka socda magaalada nairobi warbixintan waxaa nairobi kasoo dirtay intisaar saalax
ciyaartooyda xulka qaranka soomaaliya ayaa isaga haray ciyaaraha kubadda kolayga ee ka soconayay magaalada nairobi kadib saddex kulan oo looga adkaaday ciyaartooyda oo ka koobneyd labiyo toban ciyaaryahan oo matalayay xulka qaranka soomaaliya ayaa waxa ay ka kala yimaadeen wadamada maraykanka australia iyo canada waxayna ciyaartii u dambeysay ee galabta ay la ciyaareen xulka qaranka tanzania oo ay ka adkaadeen ciyaartooyda ayaa waxay ciyaareen shan kulan oo laba ka mid ah ay badiyeen halka saddex kalena looga adkaaday waxayna la ciyaareen wadamada south suudan burundi kenya eritrea iyo tanzania kabtanka xulka kubadda kolayga ee qaranka soomaaliya yuusuf qaafow ayaa waxa uu ka hadlay dareenkiisa aad iyo aadaa yno u faraxsannahay si oo waddankeena u dheelno oo dadkeena inaa ka faraxsiino laakiin wakhtigan waxay nagu qaadatay waxaa nagu dhacay inaan nalaga raayo dhib male laakiin insha alla waa soo dadaalanaa waa soo tababaranaynaa waa soo diyaarinaynaa aad iyo aad waxaa u mahadnaqaynaa dadka oo aad noo soo dhoweeyey taaj money transfer iyo hormuud macalinka kooxda kubadda kolayga xulka qaranka soomaaliya cabduqaadir xaaji daahir sheekha ayaa ka warbixiyey dadaalka ay muujiyeen dhallinyarada soomaaliyeed
waxaan runtii aad ugu faraxsannahay inaannu ka soo qayb galnay tartamada ciyaaraha ee zoonka shanaad ee lagu qabtay nairobi kenya saddex ciyarood waa nalaga adkaaday balse dhalinyartu waxay soo bandhigeen runtii ciyaaro aad iyo aad runtii u wanaagsan laakiin goolii godoro labadaba waa u imaanay ciyaaraha kubadda kolayga ayaa caawa lagu soo gabagabeyn doonaa magaalada nairobi waxaana ciyaari doona labada kooxood ee wadamada kenya iyo south suudan intisaar saale xuseen v o a nairobi
wahgaaga dhegaystayaal weli v o a baad nagala socotaane markana ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa qoraa muxyidiin xuseen ciid oo dhowaan soo bandhigay buug loogu magac daray godob iyo geeri kusoo dhowo barnaamijka marka hore ciid
waan ku dhowaahay rudwan buuggan aad qortay waa buug mala awaal ah soomaalidana bugaag hore oo caano sheekooyin mala awaal ah laga qoray ayaa jira kan hadda aad adiga soo bandhigtay ee godob iyo geeri muxuu ku saabsan yahay buugga maxaase kugu dhaliyey
bismillahi raxmaan raxiim rudwan waad mahadsan tahay buugkan godob iyo geeri waxa uu uga duwan yahay buwaagta kale ama waxa igu dhaliyeyba laba arrimood bay noqonaysaa mid waxa weeye inaan ku soo bandhigo markii la isweydiiyo boqol iyo konton sano ama qarnigii sagaaliyo tobanaad dhammaadkiisi ama ka horba dhaqankii ama bulshadii noolayd noolayd ee soomaalidu maxay ahayd sawir noocee ah baa kuu soo baxaya maxay ahayd dhaqan ahaan maxay ahayd suugaan ahaan sideebay nabadooda colaada iyo samahaba uga shaqayn jireen sawir noocaasa baan waxaan rabaa inaan dadka u cesho aanan tusana oo dhallinyarada maanta iyo dadka iyaga waayeelka ah labadaba anfacaysa midda labaad sheekadu waxay ku qotontaa oo sheekada aan u doorto waxay tahay waa wiil toddoba facmade ah waa beel meel wada degan sida dhaqanka soomaalida horaa beeluhu beelbeel bay meel u wada degi jireen beel walbana waxay ka koobnayd intaasoo wax walbo noloshooda saameyn kule ama shiiq ha ahaato ama odayaal dhaqan ha ahaato ama dhalin ha ahaato ama deegaan ha ahaato xilligan ma jirin sistamkan hadda dowladnimada ama magaalooyinka ama ma jirin waa koobnaayeen marka dhaqankaas iyo xusuusta inaad dadka dib ugu cesho waxay lumiyeen ama ay ilaaween baan ugu talagalay inay xasuustaan iyadoo suugaantooduna u dheertahay waa gartay marka sheekadan maxay ku socotaa magacyo waxaan filayaa inaad samaysay laftirkooda mala awaala oo aad sida wax u dhaceen iyo dadkii ay wax dhex mareen aad aada ugu talagashay marka ujeedada iyo haddii sheekada dulucdeeda aada u gudubto sheekada dulucdeeda waxay waxay qusaysaa sida soomaalidu waayadan marka aan isweydiinayna waxyaabaha jira ama waxyaabihii hore waxay ku kala duwan yihiin oo kale beeshaas ayaa wax walba ka koobnayd oo sifo walba lahayd marka sheekadan dulucdeeda waxay fuulaysaa wiil toddoba facmade ah qoys noocaasa oo odaygiina uu ka dhimanayo hooyadoodna ay dhimanayso seebay u noolaan karaan deegaan aan markuu toddoba fac uu wiilku yahay keligiis baa wuxuu noqonayaa jilib reerka ka mid ah marka isagoona aan garbo kale aanan ku tiirsanayn ma ku dhex noolaan karay beesha oo mase ma jireen damac isla beesha dhexdeeda oo wiilka laba gabdhood oo ka yaryar baa la dhashay sideebay uga badbaadi karaan damaca isla reerka dhexdooda marka sheekadan waxay ku qotontaa sidee wiilka madiga ah iyo labadaa gabdhood oo hooyo iyo aabbaba ka tagay ay u badbaadi lahaayeen waa gartay marka sheekada wiilka waxaad ugu magac dartay sheekada xooggeeda ay ku socoto xasan dhuux waa wiilka madiga ah dabcan saad sheegtay waxaa kaloo sheekada ay aada ugu socotaa oday la yidhaahdo cowton oo isagana nin xoolo badan lahaa oo isla deegaanka ay ku wada noolaayeen marka bal haddii aad sharaxdo halka ay dhibaatadu ku dambeyn doonto iyo waxa dhex maray wiilkaas madiga ah iyo iyo oday cowton
reerkan markuu odagii iyo hooyadiiba qoyskani ay u baxaan oo labadaba odobdhexaad u ah u baxaan waxaa damac ka soo gelaya ninkan cowton la yidhaahdo oo oday reerka ka mid ah odayga ugu xoola badan ahaa uguna rag badan ahaa wiilal buu dhalay toddoba aan mid guursaday aysan jirin oo uuna kala baqayle xoolo inuu qaalin geela ka bixiyo wuxuu istusay labada gabdhoodna inuu dhaco wiilkuna qowsaar uu u noqdo taasoo raggii beesha la ahaa oo waxgaradka qayb ka mid ah ay yidhaahdeen warqoysku yaan la burburina ha taagnaadeenoo ha loo xoolo gooye cowton wuxuu ku guulaystay damaciisii ahaa inuu gabdhihii dhaco laakiin kuma guulaysan wiilkii inuu qowsaar u noqdo wuxuu kaloo ku guulaystay inuu beeshii meesha deganeed oo deegaan wadaagta ahaydna uu kala diro oo midba meel ugu cagsho nasiib molaag wiilka waa lagala baxsanaya waayo wiilkaasi hadduu dirirta uu kowtan abuuray uu ku baxo reer dhan jilib dhan oo reerka ka mid ah la waayahaya wiilkaasi xilligii gumaysuhu wadanka soo galay bay sheekadu ku qotontaa dadkii ugu horeeyo ardaynimada in ama luqadda ayada iyo dadkii loo yimid waxbarasho la geeyabuu uga hormaraya sidaasuna wadanka looga saaraya uga baxaya laakiin cowton damaciisii kaloo ahaa gabdhahana kuma uu guulaysanayo gabdhihii habeenkii uu dhacayo midbaa fardaho ay ku dhacay ka dhacaysa midii kalena wiil uu adeer u yahay oo ficilka xun oo uu reerkana ku baabi'inayo dadkana ku kala dilahayo diidanaabaa kala soo baxsanaya wiilkaasaana carafkiisa ay noqonaysa waa gartay maansooyin fara badanaad buugga ku qortay oo marba cutubka aad ka hadlaysay wax ku saabsan aada uga hadlaysay waxyaabaha buugga ku qoran waxaa ka mid ah maansooyin ay isdhaafsadeen odayga iyo wiilka madiga ah maxaa ka mid a maansooyinkaas wiil odaygabaa bilaabahaya oo mar walba isagaa wuxuu bilaabahayaa reerkana inaysan garab helin oo la kala diro markuu arko in reerkii garab ay helayaanoo loo xoolo goynayana wuxuu bilaabahayaa inuu gabdhaha dhaco gabdhihii markii la yidhaahdo soo celina oo reerkii uu arka buu wuxuu bilaabahayaa kalageyntii maansada ugu horeyso oo tooq ama waxaan la yidhaahdo faanka ku salaysan oo u awood sheeganayo reerka uu ka dhashay buuna ku bilaabahayaa markuu bilaabo maansada waxaa u jawaabahaya wiilka yar laakiin maansada ugu horeyso uu ku bilaabahaya baan hadda marinaya cowton waxa uu leeyahay isagoo la hadlaya toolkii meesha iskugu yimid una sheeganaya inuu isagu ka mudan yahay wax walba wuxuu leeyahay adduunkan ku noolnahay aadmigu intuu yahay haddii loo abtiriyo miyuu inana dheeri wuxuu sheeganayaa adduunyada dadka la abuuroo dhan cid ka badanba inaysan isaga jirin mise ayra fooftaa kowtan awr la dheeryahay ma cid iga xoolo badan baa mise adin iyo ficil baa abkay loogu faanaa ilaa aamanuudii iyo shalow ogaalkeed aabbayaashiin joogeen bahdu yaa itaalkeed arliga ay ku noolay wuxuu leeyahay reer sidaad u tihiinba anaad igu noolaydan waddanka ilaa maalintii adduunka la abuuray mamadigaas wiilkii yaraabuu tilmaamaya mamadigaa ilaahay ehelkaba u diidaad ammaantaydii siiseen ehlunaarba weeye kaad uba ololaysaan habluhu ka iishana inamadaa astuurayee maxaad uga ordhowdeen waa labadii gabdhood midaan ab lahayn iyo kowtanoo abrihiinni ah miyaa idiin sinaan kara anoo boqorkiinni ah iyo ninkaanoo aan cidba lahayn aroos iyo alaalahaas aqaladou ducaysaan yaa idin amrahayaa arrinkaasna waan xiray ninkii aada dabaday ama erey dambaba furo waa inoo or iyo dirir iyo kii awood badan wuxuu leeyahay arrintaas lagama hadli karo anaana idhi reerkuna ha ku kala tago hadduusan amarkayga qaadanayn gabdhahaasna siday aroosawood buu sheegay wiilka yar baa marka baa u jawaabaya oo wuxuu leeyahay wuxuu tusahayaa beesha iyo dadkoo dhan garaadkiisa ma ogtahay garaadkuba gal maaxa inuu yahay garashadu ka burqdo mar hadduuse guran yahay galoof maranna uu yahay gadda kowton weeyo gardarro iyo xumaaniyo godob baad ka dhaxashaa galladaha ilaahay garbihiisa uu dhigay gacantana u saaray guunyada sideedii isagaa gembinaya erey caawa iga gulud geeraarshihiisii guluf iyo colaad buu gacalkii ku kala riday fulay baa gaddaas leh waa kan galoola furoolo isagoon gadaal dayin marka laysba galo oo gumcunoo buslaadoo geeriduu rumowdoo ragu go'aya midhidhkii isagoo ku gaardiya allow guri nabadeed geyigeenna ka yeel kaskiisase ma uu gelin geedxunkaad abuudhaa gowracaba horseeday guuxa kowtan uu wado gabaldhaceedu waa taas erey kalena iga gunud geeyooyinkaa maqan inta goorigoor tahay gogasheed ku soo sima madigana guntaa tiri inuu guudka saarto inaad adila guudhaa labadaa mid bay geli buu ku leeyahawuxuu leeyahay gabdhahaasna marka wiilka wuxuu ka shaqaynayaa nabadii nabadii buu ka shaqaynaya waa nin yaroo garaad ilaahay siiyey waa garta sheekada marka xaggee ku dhammaan doontaa xaggee ku dhammaanaysaa wiilkan yar wuu waddanka marka lagala baxo taliskii wuxuu usoo kaxaynaya dadkii kenya nairobi lagu tababaruu noqonayaa marka hore waa ku adkaanaysaa wuu guuleysanayaa isticmaalkiibaa keenaya isticmaalkiibaa keenahaya dadkii loo tababaray inay dadka u dhexeeyaan buu noqonayaa markii la cesho sargaal buu noqonayaa kowton oo reerihii kala geeyey oo bulshadii midba meel u diray markii dambena intii laga adkaaday shufto noqday baa loo soo dacwoonaya wiilku inuu soo qabto wiilku isagaa soo qabanaya kowton kowton marka lasoo qabto maansada uu arko wiilkii uu toddoba sano ka hor waddanka ka saaray inuu soo qabtay maanta ragna uusan hayn xoolana uusan hayn gacantiinu ku jira buu gabay buu maanse uu tirsanayo inuu gafgalay tusahayana inuu qaldamay uu leeyahayna halayga gooyo waxaan galay buu tirinhaya marka maansadu wuxuu leeyahay xusuustiisa gabay waayadan xaq kuma faallayn kuma xusin wanaag iyo samaan xiliftan mooyaane maantaanse xaqeedii arkayo xubintii toosnayde aan xarakeeyo maansada waataan xaakim ku ahaaye hadduu xasan yahay ninkaa xarigga ii geystay nabsibaa xiniinyaha i jira iyo xawlmariidada eh xaqiirnimaa darkaa iga ridaya xaasidnimo eh xoolihii adduunyada talow xadaba ii jiitay xigta iyo sokooyiyo nimaan xididba dhowraynin xaakim iyo shiiqiyo nimaan culamo xaal siinin xeerbeegtiyo iyo odayadii nimaan xurmo marinaynin xaaraanta iyo bakhtiga ninkii xilo ku doonayey isagoon xiskiisuba fadhiyey ninkii xukun u roorayey intaas oo xumaan ahba ninkii xaraga moodayey nin xadkiisii gooyey baan ahaa xeerna aan dhigane xisaabteed samaantaan hayaa xumihii aan geysay xabaalaha in lay raacshaan qabaa oon mato xanuunka
markawaxay uga duwan tahay qaladku markay dadkii hore galaan oo runta ay arkaan way garnaqsan jireen hadda maanta taa waa ka duwan tahayo garnaqsigiibaa meesha ka maqan qofku dadnimaa jidhay asagoo khaladkii waa ku adkaysanaya haddii laga helana uu gariibil buu ka yahay
cutubka baadigoob ayaad uga hadlaysaa cutubka baadigoob oo nabadda marka la raadinaya bay soo gelaysaa markan dambe waa marka la xukumaya gabay kaloo isla uu garwaaqsanayo wiilka habeenkii hadalkuu yiri inuu maanta uu hayabo haddana mar labaad gabay ku laabanaya waayahay muxuyidiin ahamiyad intee la eg ayay leeyihiin ay kula tahay sheekooyinka noocan oo kale mala awaalka ah soomaalida waxaan filayaa inay jireen sheekooyin sida maanafay oo kale iyo cawrala iyo calimaax marka bugaagta mala awaalka ah faa-iido ama ahamiyad intee la eg ayay u leeyihiin bulshada inay inay akhriyaan
wallaahi waa waa bugaagta malaawaalka kulli kolley waxay ku dhisan yihiin waa fikir loo abuuray inay dadka saameyn ku yeelato ama wax jira ay tilmaamto ama dhaqan markaa jira in lagu bedela la rabo ama lagu xoojinayo wax marka mar walba fikirka ninka hal abuurka uu sameeyey waxay ku qotontaa micnay ku qotontaa micnahaasna waxay bulshaday saameyn ku yeelanaysaa marka mar walba saameynta micnaha fikirka la abuuray iyo sida ay bulshada uga falcelisa bay ku xirnaanaysa waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga aad baan kaaga mahad celinaya intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida toddobaadkan oo aan ku wareysanayay qoraa muxyidiin xuseen ciid oo dhowaan soo bandhigay buug loogu magac daray godob iyo geeri waana mid ka mida bugaagta mala awaalka ee uu qoray anigoo ridwaan xaaji ayaana idinla socodsiinayay nabadgelyo
mahadsanid ridwaan dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac
wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayaynu ku wada caweyn doona waxaa ka mid a wa way dooqdeen way qaateen baxay ku riteen isigoo dhahay isagana bacaa loogu riday qof taleefon ku hadlaayo iska dhigay wuxuu dhaha war hayo inteed joogtaa war carwada hebelanta inteed joogtaa isgoodkaan taagana isgoodkii maa taaganta uu leeyahay qofkii hay haddaan kuugu imaana isigoo war anaa kusoo wadaaye waa sheeko la yaableh oo ku saabsan in isagoon lacag haysan islamarkaana aan la garanayn inta uu dukaan dharka iibiye soo galay wixii uu dharka qaadan karaya ka qaatay islamarkaana si fiican uga labistay haddaba inuu qaataa maba xumee waxaa dadkii la yaab iyo afkala qaad ku riday farsamada u isticmaalay
harse iga dardaarana ayaan ku hollinayaay ogow gacmaaniisaysan ogow isku iili waayay sida oo kale waxaad maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga jacaylnimu kugu tulo ku taagsaday baanahi ku taagsaday baanahi taageero makaa hela marka gabadhaa odhanaysa de adoo dhibatooyan weli waan isku dhiidhiibaynay oo dee heestaasoo fannaaniin kala duwan ay dib ka qaadeen goortay soo baxday ruwaayaddii ay ku jirtay iyo weliba dadkii qaybta ka ahaa iyo weliba heese kaleba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaala balaayiinta qof ee dunida ku dhaqan ayaa qofba uu si u fekeraa islamarkaana tamarta uu alla u dheliyey uu meel u adeegsadaa si uu noloshiisa ugu dabaro waxaana la tilmaamaa mar kasta oo bulsho meel ku dhaqan ay tiradoodu korodho ay sidoo kale bataan waxyaabaha la yaab kale ee bulshadaasi ka dhexdhacaa iyadoo haddii aad u kuur gashana ay midba mid ka kale ka cajiibsan tahay islamarkaana qaarkood ay mahadhaba reebaan caawana waxaan idiin hayaa sheeka la yaab leh oo ku saabsan nin isagoon waxaa lacaga haysan intuu dukaan dharka iibiye soo galay wuxuu dhar uga baahnaa ka qaadan karaya ka qaatay isagoo farsamo khiyaamo aad u sarraysa adeegsanaya taasoo dadkii goobta joogay iyo weliba kuwii maqlayayba la yaab iyo afkala qaad ku ritay bal haddaba aan soo dhoweeyey cabdiraxmaan salaad oo ah dhegaysta ku noola magaalada muqdisho islamarkaana sheekadan iyo sheekooyin kaleba barnaamijka cawayska washington la wadaagay bal ugu horraynba cabdiraxmaan haynoo sharraxo ninku waxa uu yahay iyo weliba sida ay sheekadu u dhacday timina wuxuu rabay muhiimaddu waxay ahayd qasbigiisa ninkan inuu ou ka labisto carwo uu ka qaato kabo macawis shaati cimaamad inuu qaatay rabo bis isagu in isle baa la ydhaa in isleh in wada socota ha in isnafsaduu raba ha haye bis wuxuu ku fikira marka ciidan sidee sidkan ku qaadataa haye adoo lacag aanu bixinin ninka wuxuu soo watay toddoba nin wadaadaha soo waday wuxuu keenay carwo wuxuu yiri wadaadadan waxaa loo sheegay wadaadada inay qur-aan akrinayaan weli hadda labiskooda loo horumarinayo haye carwada waxaa la dhahay toddobadan wadaad siyaa lahay labis alla labiskay rabaan siyaa la nin madaxay qur-aan u akrinayaan allah haye waa way dookdeen way qaateen bacay ku riteen isagoo dhahay isagana bacaa loogu riday qof telefoon ku hadlaayo iska dhigay wuxuu dhahay war hayo intee joogtaa war carwada hebelan intee joogtaa isgooskaan taagan isgoodkii maa taaganta u leeyahay qofkii haye hay haddan kuugu imaana sigoo wanaag kusoo wadaaye markaa siduu qof soo hagayo oo kale uu keenayo qof kale meherad qofkii hagaya haa bacdina gacantuu ku wataa isagii haye ilan meeshaan toddoba qof baa taagan oo uu ninkan u waday islaamkii kabihiisii iyo sadkiisii qaatay asaga cimaamadii maxaa la yidhahda macawistii shaatigii hore u qaatay suga suga suga haye waxaa lagu gaaray cashira lagu gaaray waadadii sidii loo sugayay ee toddo- eh, intii toddoba sugaya haa haway nin walba hadii la weydiina telefoon makaysaa maya ninkan wuuna waday annaga meel meeshaan oo xer aan ku nahay masaajid uu naga soo waday laakiin ma- ma- suu- muxuu soo sheegay iyaga ta aminka cajiibkii waxa weeyaan intoona qof in soo wuxuu kaxeeyo yidhi qur- qur-aan qur-aan nin madaxa culamo ah nin madaxa qur-aan u akrinaysiin uu yidhi Eh, waa ladinka farxinaa weliba hadda ladinka farxinaa yidhi adinkoo tegin oo gaarina ladinka sii farxinaa u dhan haye taleefon uu kula hadlaya wuxuu leeyahay nin wadaadadii waa hayaa culamadii maxaan sameeyaa marka wuxuu leeyahay haye dhar maan usoo gadaa haa labis fiican haye hadda soomaa lacagta soo bir hadda ma labisaa
haye oo keenay meesha oo keenay labista u dhahay ayuu wuxuu leeyahay maanta nin khayraysan ah ilaahay Waar- waxay leeyihin maanta farajkan xagguu idinka yimi bay leeyihin labiskiina idii horreysiinaya hadhowna waxoogaa yaradiisoo dhiibaya waa hagaag marka en dee nimankiina de iyaga kolley hadhow de wuxuu bekele yeeli meheradii oo dee alaabta noo dhiga unbaa la odhan laakiin isagu wuxuu xasiliyey laakiin ayagu meheraddaa mar walba dhacan ha isagu laakiin labiskiisii u gaarka ahaa intuu u baahnaayo is- Ah.
dhamayska tirnayd buu qaatay ha ha isagu mar walba labiskiisa wuu ka labistay meel loo raacaana ma jirto
ah nimanka xarfaanta waxay dhahaan noocaasi kale wuu ka wataa hay dhahaan wuu ka wataa ha uu sawiray si kale kuma garatide waa hagaag ha wuu ka wataa hay dhehen aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiraxmaan salaad oo sheekadaasi nala wadaagaya mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay cawaysin wacan oo wanaagsan haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey daahir yuusuf oo ah musishan heesaa iyo weliba la xamiista muddo dheer fanka ku soo jiray haatanna ku nool waddanka holand isagoo qaybtanna kaga hadli doona qaar ka mida heesaha uu qaaday iyo weliba ruwaayadihii uu ka soo qayb qaatay dabcan iyadana waxaa jirta heese kaloo dee adiga aanad ku tahay oo lagugu garanayo mar- ee dabcan ay dadku maqlaan dee muddooyinka dambena fanaaniin kale lagu maqlayba oo aad moodo een in dadka qaar bay aaminaan in dee dadkaasi ay leeyihiinba een heesta jacaylnimuu kugu talo ku taagsaday baan ahayn een heestaas iyada goormay ahayd goormaad qaaday iyadana taariikhdeedaad nooga waranto Een, aad iyo aad baad umahadsan Een, horta heesku wuxuu ku jiray riwaayad haye Een, eh, riwaayadda waxaa kamid ahaa een, heese kale oo badan oo iminka haddii aan een, kuu sheego sida hees la yidhaahdo uurkaan kaa doonayaa een, hees la yidhaahdo qof weyn oo hadal ka dhacay waa geed qoloftii riday haye Een, eh, waxaa kamid ahaa hees kale oo riwaayaddu ay ku dhammaanaysay oo orod oo idhaaf la yidhaahdo Een, eh, riwaayadda waxaa ila metelaysay fanaanada weyn xabiibe cabdilaahi balbalaaf oo hadda jabuuti ku sugan oona aada u salaamayo Waa- Een, riwaayaddu maxaa la odhanayay waxay ahayd- riwaayadda magaceeda maxaa la odhanayay riwaayadda magaceyga waxaa la odhan jiray dhaylo jecel dhaylo jecel baa la odhan jiray daayila jecel waa si wanaagsan marka jabuuti baa lagu dhigay jabuuti baa lagu dhigay nin eh, la odhan jiray aadan dheere oo nin cajiib ahaayoo laba riwaayadood dhig- ku dhigay jabuuti oo uu leeyahay oo reer waqooyi ahaa oo isagoo ka yimid hargeysa Een, ayaa een, yaa yaa sameeyey riwaayadda sameeyey waan gartay marka heestuna waxay ka mid ahayd un riwaayadday ka mid ahayd n marxalado kala duwan baa jira xilliyo kala duwan baa riwaayaddaa la dhigay marka xilligaad dhigteen sanadkan dhigteen goormu ahaa wallaahi een, sanadkii aan dhignay inuu toddobiyo siddeetankii ahaa iyo inuu sideed iyo siddeetankii ahaa ma garanayo labadaa baan kala garan lahay laakiin eh, dee markii aan soo dhoofay dabaday waa dib baa loo dhigay riwaayadii annagu markaa raadiyoga iyaanu qabanay ahayd ilaa anuu jabuuti jooga markii aan joogay ilaa muddo aan intan yurub anigu dee holland baan ku noolahay aan joogayba Mhm.
raadiyoga way ka baxaysay laakiin beri dhexdaas ayaa la bedelay in, um, cajaladihii hore wax lagu duubi jiray oo cajalada alaab qas- ca- casriya la keenay marka qaar lumay oo badan oo dee unba iyaguna kamid yihiin sida aan dee jeclahay anigu waa halkan baan ka joogaa Waa si wanaagsan.
laakiin riwaayadda dib baa laiga dhigay ee laiga daba dhigay waxaa dhigay een, dadkaygii matelayayba horta ma aha dadkaygii matelayayba ee saa ahaan dadkaygii matelayayba ma ay wada joogin Een, eh, aniga un maahine een, eh, ninka la yidhahaa cabdulqaadir baaruud oo reer jabuutiya oo in badan joogo fanaan cudmacaana een, agan, eh, wuu matelaya riwaayadda halkiisii nin dhintay oo cabdi faarax looran jiro isna fanaan weyn ahaaba dib u dhigay aniga halkaygii saaxiibkay fu-aad baa dib u dhigay Een, eh, xasan bayle ninka la yidhahaa wuxuu matelaya halkii ninkan wadaadka noqday sheekha iminka eh, sheekh cumar aadan iyo halkaa matelayay Een, sidaasay ahayd oo riwaayaddu dee waa lanaga daba dhigay oo lanaga daba dhigay waan gartay dee dee kolley een, daahir iyadoo ay wakti badan ka soo wareegay dabcan dee muddo horena ay kugu dambeysay waxaan filaya inaad ereyadii wax ka xasuusan tahay haddaad bal wax naga maqashiisa ka waran Een, shirwacow ma heeska jacaylnimu kugu talay miyaad i weydiinaysaa aad iyo aad Ah, wuxuu ahaa een, dee kolley uun nimba nimba wixiisa ma garan waaye ee waxay ahayd een, aad iyo aad
jacaylnimu kugu tulo ku taagsaday baanahi ku taagsaday baanahi taageero makaa helaa marka gabadhaa odhanaysa de adoo dhibatooyin weli waan isku dhiidiimaynay oo dee adigan adigan isu kay tige ayaad horta i taqaan ayaad horta ii taqaan ha ayaad marka horta ii taqaan.
ereyadeeda maxaan ku idhaa tilmaan qurux tima haldhaa tirigu egtaan calmaday tirigu egtaan calmaday Hablaha tidcan Hablaha guudka.
tidc- hab- hablaha tidcan guudka sare intay tiro leegyihiin intay tiro leegyihiin adaan kugu taamayaa adaan kugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa miyaan kaa tegi karaa wakaa aad iyo aad aad iyo aad waa hagaag isla ereyadana waxaa sameeyey baan filayaa een, eh, aadan dheere aadan dheeruma aadan dheeruma aadan dheera tumiye ha aadan dheeruma sameeyey waa hagaag haddaynu intaa kaga nimaadno een, oon dhinaca heesaa ka nimaadno miisiga amaba dhinaca qalabka miisiga tumitaankiisa iyo weliba sida codadka kala duwan loogu sameeyo een, aqoon ahaan baa saygu maqaalo aad u baratay oo dadkii ugu horreeyay bartaad ka mid ahayd dhinaca jabuuti goormaad baratay se marka horeba ma waxaad xiiseyn jirtay inbuu ahaa mise waa aqoon ahaan baad ula kulantood u qaadatay markii dambe
ha een, eh, saaxiib shirwacow markii aan heestii kolkaan kooxdii horta la ii shaqaaleeyey ee aan fankii galay dee waxaan soo waxaan soo dhex galay een, qalab markaa cusub oo dawladdu kooxda ay u soo dhigtay oo dee halkaa iska daadsan baan dee helay waan gartay
marka sidaan kuu sheegayey ninka la yidhaaho sharka noole ayaa wuxuu ahaa macallinka ee loo qabtay kooxda inuu wax baro Een, qalabkii baa dee markaa meeshii iska yaalay marka waxaan dee dhinacaan ka dhinacaan kaga qabtay dhinacaan kaga qabtay ee, gitaar baan ku bilaabay een, noodkii qoraalkii baan bartay akhriskii biyaanihii baan usii gudbay dee xabadba xab- waxaana haddaad xabad ka barato aad iyo oo si nood ahaan u barato dee marka dambe wuu isku kaa dhiidhiibayaa oo isag- waad iska waad ka dhex soconaysaa waad baranaysaa aad
marka waxay noqotay muddo yar oo kooban sanad iyo badh gudahood inaan noodkii wax ku tumayo noodkii wax ku garanayo gitaarkii codka dheeraa biyaanihii eh, gitaar baaskii en, fisarmonigii bahashan la yidhaahdo ee la jijiido inaan dee qalabkii en, eh, aan wada tumo oo anoo wada tumaya haddana dee aan aan akrinayo dee waxaan aan tumayo aanba noodadkoogii dee aan sheeg sheegayo oon dee dadna bari kara dee dadna bari kara si wanaagsan marka een, eh, maxay ku kala duwan yihiin waxaan haddaad qalabkan balaad waxoogaa yar sharxaada naga siiso se door nooceeya kaga kaga jiraan fanka amaba hees marka la samaynayo
walaal een, eh, haddii horta een, haddaynu nahay soomaali sideednaba fankeenu een, eh, wax badan yaa in laga bedelaa een, eh, fankeenna waxaa hogaamiya een, organ organ amba synthesizer amba piano amba keyboard nin intaasoo codbaba ninba intuu doono ugu yeedha een, habka loo tumayana waa adiga arkay oo waa wada dhawaaqaya waa barararam wada dhawaaqayso oo dhararag dhararag dhidhadha oo dhan unbay de sidaa uga wakaa isla dhawaaqaya maarag waan gartay een eh, musicu laakiin marka habkiisa loo raaco horta dadka africa erob westernka america isku wada dar hab baa loo wada tumaa miisiga Waa keedna unbaa ka duwan waan garta sababta uu kaga dumayahayna walaal waan ku sharaxi haye Een, gitaarka horta waxaa waxaa een, musica waxaa hogaamiya shayga la idhaha baaska haye baaska haddaan ku idhaho waa bahalkan codka dheer leh baaskan sida libaaxa u ciyaa dum dum dum ilaa hadda ee- ee gitaarada kamid ah haddana Mhm, waa kan uu miisigu ku dul wareegaya oo dug dug dug idhaahaa macnaha intaas ee guuxa ee ee guuxa guuxa aad iyo aad haye ninkaas baa miisiga hogaamiya waa baaskii waa lafdhabartii waa kii nin kastoo aalad walba tumayay inuu dhegaysto ee uu daba socdo ahay haye marka waa hab in sharaxan hab sharaxan oo tira abaa isaga lagu sameeyaa haye tiradiisa ayaa nin walbana tira inuu ku raaca haye nin walbina haddana nin walba waxa uu tumayay ka kale waxa uu tumayo inuu la mid noqdo maahae waa inay tirada uun ku kulmaan markaasay tiro ugu kulmayaan macnaha mid kastaa wuxuu leeyahay xuruuf gaara iyo tiro gaaro la marayo tiro gaaruu leeyahay oo baaskii marka tiradiisii aada hesho intiisii la siiyey aada aragto haye ayaad adigu intii kugu soo hagaagtay dee qabanaysaa oo tiradiisaa la soconaysaa meelahaad iskugu imanaysaan iyo meeshaad ka kala baxaysaanba waan gartay marka ma qofka tumayaa laga rabaa inuu xafido mise fanaanka laftarkiisu inuu lala socdo fahmaa la doonaya maya fanaanku marka la diyaariyo ee waxaa dadkaasi ay isla helaan ayaa isaga loo soo jeesanaya waa gartay isagana waxaa la leeyahay halkaa iyo halkaa tirso sida dee aan waxaan kuu sharaxayaa miisiga adduunka loo sameeyo aad iyo aad ee keenuna uu ahaa inaa loo habeeyo haye laakiin kenya iminka wuxuu noqday biyaano cabaadaya biyaano dhawaaqaya n haddii ay oo dee nin keligii dul fadhiyo waaba kan iminka bahal programmeynaya la sameeyey Mhm.
biyaano soolow miidhana oo soolo uu wada ciyaaraya melody uu wada ciyaaraya oo Haya.
accord aan la ciyaarayn inta badan ibaas la-aan wada kolley uun waa hab waa hab inagu aan ka soomaaliyeynay laakiin anugu iminka waxaan isku dayay inaan kuu sharax ku yaro ku yaro kala tusayn Mhm.
habka miisiga loogu talagalay inuu ahaado iyo habka inagoo aan ka dhiganay inay kala duwan tahay aad iyo aad Ah.
waa si wanaagsan marka kaa haddaynu intaa kaga nimaadno een, oonu dhinacii heesaa dib ugu noqonno een, hees baa jirta iyadana muddooyinkii dambe een, ah, bulshada soomaalida dabcan amaba saaxadda heesaha aad moodaysay inay dee aada uga dhex muuqatay oo dadweyne kala duwan dhegaysanayeen muuqaalka la soo duubay ee ereyadaba hadday tahay een, heesta la idhaahdo amaba halkudhigeedu tahay jacayl sumaysan Ah.
waxaynu naqaanuun jacaylada kala duwan oo la ammaanayo jacayl noocana jacayl nooca jacaylkaa sumaysan muxuu ah heestaa bal ka waranyada
anigoo adiga khusisay sharoocow haye haye Eh, jacayl suwaysan Mhm.
horta niyahow en, anigu sodon sano iyaa qurbaha joogaa waan gartay dee qurbaha waxa ka dhacayana kolley xaggiina wade waa qurbe ee un inaga waan waan ognahay aada iyo aad dadka inta wada joogta ubadka hooyadii iyo aabihii ay wada joogaan kolley waa yar yihiin waase ka nasiib badan yihiin ubado badan aada iyo aad marka niyahow nin la yidhaahdo waad ga- oo caana yaa waxaan u diray telefoon haye maxamed cumar buux oo idaacadda jabuuti ka shaqeeya abwaan aada midhihiisanaa anana ula dhacay aada iyo aad ayaa waxaana dhig niyow hees noocaas ka hadlaysa dadkan qurbaha Mhm.
kala tegey ubadadan hooyadoodii aabahooda ay kala tegeen Mhm.
waxaan masha- mashaqadan dhulka taala Mhm.
niyow Wax ka soo hees dheh.
ka hadlaysa hees ka samee hees ka samee baa laga waxaad tidhi waxaad tidhi waa waa xilligii wax laga samayn jiray wax ka dhebaad tidhi arrinkaa xaaladdaa taagan wax arrinta xaaladdaa taagan wax ka dhaban walaal ha Mhm.
marka heestaa buu iisoo qoray En, waxaa ila qaaday heesta en, ah, ah, aamina jaamac dhabar oo loo yaqaano afrig Mhm.
aamina afrig En, laxankii baan saaray en, ingiriiskaan tegey Mhm.
waxaan ku yidhi waxaan ku yidhi aaminay heestan inaad ila qaaddo ayaan doonayaa haye sidii baan ku qaadnay dabadeed anigu waan sii dhoofo canada iyo maraykan baan tegoon xafladi iyo kulahaa haye dee heestii waxaan maqlay iminka jabuuti messenger hadday noqoto meel walba hadday noqoto jabuuti haddaan la hadlo dadku inay ila soo hadlaan bas iyagoo saaran ay ga idhahdaan jabuuti baskii aan fullaba waatano isdhegaysan un laga idhaahdo
jacaylkii sumaysnaa meel walba u gaadhay marka jacaylkii sumaystaa meelkii walba u gaadhay ereyga anu waxaan ka yaabaa ay ku bilaamayso sixir bararka caashiq ee saameeyey qurba joogti Ah, sixir bararka caashaqii qurba joogta sanyade saameeyey ubadkiyo maxay waa su-aal markaa iyadiina waa inaad jawaabto iyada waa su-aal iyo jawaab weeye ma- garashada sabooshayo sinaantii rag iyo dumar dadkii laga macashi ilbaxnimaadu sababtiyo jacayl sumaysan sumaysan weeyaan jacayl sumaysan sumaysan weeyaan ya jacayl sumaysan weeyaan markaa jawaabtii su-aasha markii la weydiiyey waxaasi waa maxay la yidhi jawaabtii waxay noqotay waa jacayl sumaysan waa jacayl sumaysan Aad iyo aad.
laakiin ma- ugu- kolka dambe waxaan ku dhamaynaynaa laakiin inagu inagu haddii jacaylkeenna ilaahay ka nabad geliyey Mhm.
oo aynu inagu nabad gallay Mhm. haye
dee ilnakeen baan isleenahay aynu aynu aynu bun iyo foox iyo salaal samaysano aynu guriga foox salo samaysan iyo wax kastoo ah.
fooxaa lagu rido fooxaa lagu ridaa tiraahda Ah, ah, shirwacow.
waa hagaag
sixir bararka caashiqii qurba joogta saanyadee saacadii wadkiyo soojadiyo dhiibkii qaabayee la isku sheegay waa maxay
garashada sabooshayo sidaantii ragiyo dumar dadkii laga macaashiya ilbaxnimo sababtiyo jacayl sumaysan sumaysan weya jacayl sumaysan sumaysan weya
sixir bararka caashiqii qurba joogta saanyadee saabeeyey ubadkiyo soojadiyo ninkii qabay la isku sheegay waa maxay
garashada sabooshayo sidaantii ragiyo dumar saadkii laga macaashee ilbaxnimo sababtiyo jacayl sumaysan sumaysan weya jacayl sumaysan sumaysan weya
sidiga iyo dhaqanka hubiya hubiya hubiya hubiya sabuuqeen kafaanayo hubiya hubiya hubiya hubiya waayaha ku suganahay sayaha ka muuqda saldhigeen wuxuu noqon
intu samirku weydyade eelaysa sariyo dulmigu gacan sareeye xumaha loo kala sugay de noqon aan la garanin
dhegaystayaal qayb kaleoo ka mida waraysigan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna caweyska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkii intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
sijiga iyo dhaqanka hubiya hubiya hubiya hubiya saruuqdeen kafaanayo hubiya hubiya hubiya hubiya waayahaan ku suganahay sisayaha ka muuqda saldhigeen wuxuu noqon
intu samirku weydyade eelaysa sariyo dulmigu gacan sareeye xumaha loo kala sugay de noqon aan la garanin garanin
ilaaba sabtire hadiiseeskeedu nabad yahay allana isu keesakiray hadiiseeskeedu nabad yahay allana isu keesakiray jacaylkan wada sibiyo mee sirta caashaqu sagsaagiyo xumaka dhow sagsaagiyo xumaka dhow sagsaagiyo xumaka dhow sagsaagiyo xumaka dhow
waa tahay dhegeystayaal heestaasina waxay ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington oo uu inoo soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac halkaad kala socoteen waa v o a haatanna gabagabadii ayaan maraynaa balse aan ku nasanno codka fanaanada nimco jaamac
taladaydu geed dheer ha saarnaata guudkii adigana garaadka indhaha la geliyo ugabay waxgarashada waa lagugu gaabshay mid gargaar ahay tirin aniga heestaasi fanaanada nimco jaamac ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo waa nuur xasan nuur iyo aniga oo cabdixakiin maxamed shiruuco idaacadda sii wada jiray idinla socodsiinayey iyo bashiir abikar cabdilaahi oo inoo joogay dhinaca soo saarista iyo guud ahaan bahda v o idinla islaayo nabadgelyo
Thank you.